wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalk ee soomaaliya jenaraal cabdulqaadir sheekh cali diini taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad cabdi yuusuf faadoco iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gaaray degmada cabudwaaq ee gobolka galgudud wasiirka iyo wafdigiisa ayaa markii ay kasoo degeen madaarka diyaaradaha degmada cabudwaaq waxaa kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ee dowlad goboleedka galmudug ammaanduulaha ciidamada qeybta koob iyo labaatanaad cabdulaahi yuusuf aadan korneel ciro wasiiro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug wasiirka ayaa salaan sharaf waxa uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida qeybtooda kooyo labaatanaad intaa kadib wafdiga wasiirka ayaa waxaa loo soo gudbiyey magaalada waxaana ku soo dhaweeyey guddoomiyaha degmada cabudwaaq mahad cumar cilmi halkan waxaana ugu yimid wafdi ballaaran oo kasoo degay ayraboorka degmada cabudwaaq oo kusoo hogaaminayo wasiir gaashaandhigga ay ku heliyaan taliyihii qaybta wafdiga ballaaran waxaynu haddana rabnaa inaan gudagala arrimihii ay u socdeen oo deegaanka ay inay wax ka qabtaan ahayd waxaan ku soo dhaweynayaa haddana wasiirka wasiirka oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in safarkiisa uu yahay sidii dowladda dhexe ay shacabka oola wadaagi lahayd dareenka waxaana uu ku booriyey in laga shaqeeyo midnimada bismi illaahi raxmaani raxiim guddoomiyaha degmada madaxda kale oo degmada taliyaha qaybta kooyo labaatanaad xildhibaanka gobolkan ka soo jeeda marti sharafta kaleoo halkan taagan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaa u nimid sidaa caadiga ahayd oo dowladda dhexe ay ahayd inay la wadaagto dadka dareenka shacabka meel kasta oo ay joogaan anagoo ka wakiila madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba waxaan horta inii soo gudbinayaa salaan diiran oo aynan kaga wado ayaga salaantaas kabacdi waxaan rabaa inaan halkan ka sheego waxaan halkan u nimid taas ka sokow waxay dareenka inaan la wadaagno ka sokow arrimaha kaleeto oo ka jira oo gobolka ka jira laftigiisa inaanu wax ka ogaano una kuurgallo kabacdina aan u gudbino dowladda dhexe wixii markaas ay tabanayaan iyo wixii ayaga laftigooda lala qaban lahaa anoo ka wakiila dowladda dhexe waxaan idin leeyahay marka ugu horreysa dadku asagu hadduusan waxba qabsanin oo deegaankiisa waxba ka qabsanin dowladda dhexe waxba lama qaban karto dowladda dhexe waxay la qaban kartaa wax la samayn kartaa kaalmayn kartaa gacan siin kartaa markii dadku asagu wax qabsanayo ayaa la kaalmayn karaa gacana la siin karaa arrintaasna waxaa weeye waxay ku xiran tahay dadka deegaanka jooga ayay ku xiran tahay madaxdeeday ku xiran tahay waxay ku xiran tahay shacabka laftigiisa meesha jooga ayay wax ku xiran tahay inay marka ugu horraysa ayagu nabadgelyadooda ilaalsadaan wadajirkooda ilaalsadaan midnimadooda ilaalsadaan sidii ay ku taligeli lahaayeen ama uga qayb qaadan lahayn dhisidda qaranka soomaaliyeed iyo gaar ahaan gobolka laftigiisa siday uga qayb qaadan lahaayeen waxaa lagama maarmaana inuu shacabku ka qayb qaato deegaankuna ka qayb qaato maaha markii ugu horreysay oo wasiirku uu yimaado degmada waxaana la filayaa in booqasho gaaban uu ku joogo maalmaha uu joogana uu kulamo la qaato qeybaha kala duwan ee bulshada cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka caabud